إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka ayaan idinkugu hayna waxaa ka mid ah qarax ayaa lagu weeraray fariisin ay ciidamada maamulka hirshabelle ku leeyihiin magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan malatariga shabaabul mujaahidiin ayaa xaalay dagaal ku qaaday saldhigga ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin duleedka magaalada baraaw ee gobolka shabeellaha hoose faahfaahin ayaa laga helayaa dagaalo qaraar oo shalay ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa baangaraafta uu maraykanku leeyahay ku dhex maray duleedka degmada xarardheer ee wilaayada islaamiga ah ee mudug dab khasaare geystay ayaa xalay ka kacay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa isdultaagay khasaarihii ciidamada maraykanku samaystay ku gaaray degmada galcad guddoomiyaha gobolka hiiraan ugu magacaaban maamulka hiirshabelle ayaa ka sheekeeyey mid ka mid ah asbaabaha uu kaga cabsanayo inuu ku laabto gobolka hiiraan uu ka socdo dagaal u dhexeeya iyaga iyo mujaahidiinta wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa dadweynaha magaalada galcad u fasaxday inay qaataan agabkii galcad baangaraafta looga furtay wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa degmada kurtunwaaray ee gobolkaas ka furtay suuq lagu iibiyo qudaarta iyo hilibka kaasoo ay si aad ah u soo dhoweeyeen bulshada degmada قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan qarax ayaa lagu weeraray fadhiisin ay ciidamada maamulka hiirshabelle ku leeyihiin magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan warkaasi warar kale oo ku aadan malatariga shabaabul mujaahidiin oo weerar ku qaaday shisheeye ku sugan qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose iyo warar kale waxaa soo jeedinaya haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo ka fuliyey gobolada hiiraan iyo shabeellada hoose iyadoo sidoo kale saacadii lasoo dhaafayna uu dagaal ka dhacay gobolka mudug haddii aynu ka horeyno dhanka gobolka hiiraan rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalaq qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaas oo ku sugnaa buundada weyn ee magaalada beledweyne ugu yaraan hal askari oo ka tirsanaa ciidamadii qaraxa lagu beegsaday ayaa la sheegay inuu ku dhaawacmay kaas oo magaciisa lagu soo gaabiyey muumin dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal culus ku qaadeen fariisin ciidamada shisheeye ay kaga sugnaayeen deegaanka buurcalow ee hoostaga magaalada baraawe dhanka gobolka mudug faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaalla shalay ka dhacay meel u dhow degmada xaradheere ee gobolka mudug kuwaas oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada bangaraaf ee maraykanku ku shaqaysto ugu yaraan toddoba askari oo ka tirsan ciidamada bangaraafta ayaa lagu dilay dagaalka halka sidoo kalena lagu dhaawacay saddex kale dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada bangaraafta ay kasoo baxeen xaradheere waxaase dagaal toos ah iyo qaraxyo kale hortegay rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada bangaraafta ee maraykanka daacadda u ah ayaa markii dambe isaga firxaday goobta dagaalka waxayna dib ugu laabteen halkii ay kasoo tageen dagaalkan khasaaraha lagu gaarsiiyey ciidamada bangaraafta ayaa ku soo aadaya iyadoo ciidamo badan oo ka tirsan kuwa bangaraafta ah ee maraykanku ku shaqaysto lagu laayay degmada galcad ee gobolka galgaduud halkaas oo ay dagaal kula wareegtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa mahadsantahay haashim cabdinaasir dab khasaaro geystay ayaa xalay ka kacay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho gaar ahaan suuqa bakaaraha ee degmada howlwadaag ayaa ku waramaya in xalay suuqaas uu ka kacay dab aad u xooggan kaas oo baabi'iyey qaybo badan oo ka mid ah suuqa dabka ayaa sida la sheegay wuxuu aad ugu faafay suuqa dahablaha iyo sidoo kale malabka waxaa xalay oo dhan socday gurmad ay dadweynaha iyo sidoo kale shirkadaha gaarka loo leeyahay fidinayeen kuwaasoo ku aadan sidii loo xakameyn lahaa dabka ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyo wax khasaare nafeed ah kama dhalan balse dabka ayaa baabi'iyey hanti aad u badan iyadoona xalay xili dambe ay dadweynaha magaalada muqdisho ka hoydeen gurmadka ay u fidinayeen suuqa ka gadaal markii ay dareemeen in dabkii la xakameeyey sannadihii iyo bilooyinkii lasoo dhaafay magaalada muqdisho gaar ahaan suuqa weyn ee bakaaraha oo ay taalo hantida soomaalida ayaa waxaa ku soo badanayay dabka kuwan la midka ah qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee wilaayadii islaamiga ah galgaduud ayaa isdultaagay khasaarihii ciidamada maraykanku samaystay ku gaaray degmada galcad cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya iyagoo warramayay idaacadan islaamiga ah alfurqaan ayay odayaasha dhaqanka islaamiga ee galguduud qaarkood waxa ay sheegeen inay aada ugu faraxsan yihiin weerarkii dhowaan ka dhacay degmada galcad ee walaayada islaamiga ee galguduud halkaas oo lagu soo afjaray ciidamada dowlada federaalka ah ku suntana laakiin maraykanka iyo turkigu ay tababarteen kuwa oo galcad duulaan ku tegay ugaaska beesha mursade cabdulaahi daahir axmed ayaa weerarkii galcad ka dhacay ee lagu dilay boqol konton iyo sagaal isugu jiray askari iyo saraakiil ku tilmaamay guul weyn oo muslimiinta usoo hoyatay waxaan u arkaa guul usoo hoyatay muslimiinta gaar ahaan bariga africa gaar ahaan wilaayada galgaduud guul weyn oo usoo hoyatay oo maanta cadowga oo u hakan karo mujaahidiintana maaragtay waa bogaadinayaa arrintaas waana u hambalyaynayaa suldaanka beesha waxaysle daa'uud xasan aadan ayaan asigana weydiinay dareenkiisa la xiriira weerarkii galcad ka dhacay guul weyn baan u aragnaa runtii waxa weeye muslimiintao dhan guud ahaan way ku laabqabowsatay gaar ahaan gobolka galgaduud way ku laabqabowsatay cadowgan oo ku wajahnaa gaar ahaan beesha wacaysle oo hadda ay meelo badan ay uga soo duuleen degmooyinkooda ceeldheer sida ceeldheer iyo galcad ay ummadii muslimiinta ay ku nooleed shareecada ilaahay ku dhaqmaysay ay ka qaxiyeen guryahooda sidoo kale nabadoon cismaan sheekh yuusuf oo ka mid ah nabadoonnada beesha mursade ayaa waxa uu ka hadlay aragtidiisa la xiriirta wixii galcad ka dhacay waa soo dhoweynhaa hambalyo iyo bogaadin aan u dirayaa ciidamada mujaahidiinta ee xasmiyey cadowga ilaahay ee kusoo dila ku dhaqanka shareecada islaamka indheer garadkan ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalku ay yihiin arxanlaawayaal dad iyo duunyo toona aysan ka nabadgelaynin ugaas cabdulaahi ayaa arrintaa ka hadlaya annaga horta waxyaaba badanaa nagu soo dhacaa markii nimankan aan aragno waxyaaba badanaa igu soo dhacayay sidii kuwa hadda aan sheegayay oo nimankii new booliska ficiladoodii etoobiya ay etoobiya ay tababartay oo muslimiinta in lagu xasuuqo loogu talagala waxaa kaloo kugu soo dhici kara tartaarkii oo kale camal markaas siiradiisa raacdo inay dadka iska layhayaanoo dhigaga ay qulqulayaan nimankan horta ficilkooda wuxuu ahaa inaysan cidna u turin cagtana marshaan dadkana ay duunyadooda iyo naftooda iyo diintooda wax walba ay dhaafsiiyaan cid ay u turayaanna ma jiro ciidamada dowladda federaalk ayaa intii ay duulaankan ku jireen waxay meelaha qaar ka geysteen dhac iyagoo dadka xoolaha ka xoogayay ugaas cabdulaahi ayaa baaq waxa uu diray madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud fariinta ayaa waxaan kusoo koobaa xasan gurguurta gaaladii shaqadii ay usoo dirtay waa gebye hees casilan uu baaqa sow ku gaba sowkan dadka leyna waa gebyey waa ku guuldaraystay mujaahidiinta ayaa ilaahey sabab uga dhigay inuu duulaankii uu fashilmo duulaankii xasan gurguurta waa fashilmay ciidamadiisii dhabarkay wada jeediyeen kulligood hadda sidoo kale suldaan daa'uud xasan aadan ayaa asiguna xasan sheekh maxamuud oo sidoo kale xasan gurguurta loo yaqaan fariin u diray xasanna waan mar labaad baan u sheegaynaa waxaan leenaha xasanow waxaad ku sigatay ood ku sigatay madaxtooyadii hadda mar maraad fakat mar koowaad fakatay kalka hore baad madaxtooyada ku fakatay marka labaad baad ku fakatay weerarkii ugu dambeeyey oo hadda madaxtooyada dhinaceeda ka dhacay hotelkii aad ka fakatay oo madfacu gurigaaga uu soo gaaraya sabanku daaqadda uu kaaga dhacay midka saddexaad intuusan ku soo gaarin ilaahay u toobakeen ilaahay u soo laabo gaaladii waxaad ka lafaqaysa jirtay hadda hadday kuu buuxsameen intaysan gacanta mujaahidiintu aysan meesha kugu imaanin war ka soo hir arrinta weerarkii galcad oo xarakada shabaab almujaahidiin ka sokow ciidamada ay xasuuqday ay ku furatay gaadiid gaaraya afartan iyo shan iyo wixii saaraa oo hub iyo raashin iyo agab kale isugu jiray waxa uu sababay in degmada galcad ay xorowdo islamarkaasina iminka waxaa ka taagan calanka tawxiidka ciidamo doraad markii weerarku dhacay kadib kusoo noqday oo lagu amray inay meydadka soo qaadaan ayaa meydadka qaar qaaday waxaana u suurageli weysa inay sii joogaan galcadna iminka waxaa laga joogi layahay urka meydadka askarta dowladda federaalka qaarkood oo daadsan waxaa aada u baqaya ciidamada dowladda federaalka ah ee duulaanka bilihii ugu dambeeyay dowladda federaalka iyo shisheeyuhu ay isla wadeen qaybta ka ah waxaana ciidan walba meel degan uu ka baqayaa in asiga lagu soo wajahan yahay dhanka kale wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa dadweynaha u fasaxday inay qaataan agabkii galcad baangaraafta looga furtay maxamed ciise ayaa ka waramaya dadka ku dhaqan degmada galcad ee wilaayada islaamiga ee galgaduud oo isaga baxay degmada galcad kadib markii ay soo weerareen ciidamada dowladda federaalka ayaa hadda guranaya qalabkii iyo agabkii ay ka tegeen ciidamada danab ee maraykanku samaystay iyo kuwa dowladda federaalka agabkii ay halkaa kaga tegeen kadib markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay halkaasi ku xasuuqday ciidamadii soo weeraray degmada galcad qaar ka mid a dadka deegaanka islamarkaana furanaya waxyaabihii ay ka tegeen ciidamada dowladda federaalka ayaa dareenkooda ka waramay bilaahi alxamdulilah ilaaha noo gargaaray cadowga ilaaha naga dul qaaday maantay ilaahay subxaanahu watacaalaha sacanee mujaahidiinta murtadiintii ku ku cadaabay ilaahbaa noo gargaaray aadaa noo wanaagsannahay jawiguna saakay dadku aada u dabdalasho haya qaniimadii loo faysaleeyey waktigii horena bartuu dhoolan yahay ilaa sana waa la daldalayay haddana ilaa weli farki iyo dhoobanta waxaan ka tilmaami karaa malay baasto digir caadiya hilib geel xataa lugihiisa meelo saarsaareen ugu xarreen marmar waxaad iska xoogaa haddaad socoto waxaad iska helen asnado iyo haambaagyo iyo marka hadda qoryaan raadiyeyna waxaa koran uga baxnaba may may may may- lama tiri karo lama tiri karo lama tiri karo ugu dambaaya maata meesha ka tilba shan lix afar todoba ma wax la tiri kara maaha sidoo kalena badoon xaaji roog ayaa isagana dhankiisa ka waramay dhibaatadii ay ku hayeen ciidamada halkaa kusoo duulay walaalow dadku farxadda ka muuqata mid la koobi kara ma ahin ayagoo degaankii ka baxay oo ka qaxay ee ooman ee baahan ee ilaahay subxaanahu watacaala ayuu ka dulqaaday qowmiyadihii kusoo duulay ee dowladda riddada ee kusoo duushay ilaahay baa ka dulqaaday lagama sheekay karo farxadda ka muuqata dadweynaha ayagoo faraxsan ayaa waxa baastada taalla malayga yaalla muxuu ahaayey beri digirta taalla timirta taalla nimcada lama sheegi karo ummadii dadweynihii iyo dugaadka xataamaha ku nooleed waad dherigtay maadaama uu yaallo ciidamihii dowladda xasas iyo riddada maadaama ay dhowban yihiin iyadoo lugaha wada taagay ee ninkii arkaa inkastoo soomaalinima ay ka muuqata haddana soomaalinimadoodi way ka baxeenoo haddee cadow ilaahay iyo maraykan u adeegaanay garabka ka roogsadeen ma ahan markii ugu horreysay oo xero ciidan ay dadka shacabka ah ka qaataan haraadiga waxyaabihii ay halkaa ugu tegeen kadib markii ay weerar ku ekeeyaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gudoomiyaha gobolka hiiraan ugu magacaaban maamulka hiirshabelle ayaa ka sheekeeyey mid ka mid ah asbaabaha uu kaga cabsanayo inuu ku laabto gobolka hiiraan uu ka socdo dagaal u dhexeeya iyaga iyo mujaahidiinta maxamed daahir cali suw ayaa ka waramaya cali jagite gudoomiyaha gobolka hiiraan ee beeshiisa u horkacay dagaal hindisihiisa iyo maalgelintiisu ay leedahay dowladda maraykanka ayaa ka hadlay mid ka mid a asbaabaha la aaminsan yahay inuu kaga cararay gobolka hiiraan oo waayahan uu dib wareeg ka ahaa cali jayte waxa uu si kooban u dulmaray sheeko muujinaysa heerka ummaddu ay ka gaartay ku dhaqanka shareecada islaamka kuwaasi oo diin ahaan u neceb kuwa diintooda shilimaadka ku iibsaday ee duulaanka ku soo qaaday shareecada islaamka dhacdooyinka ugu yaabka badan ee isoo maray ayaan idiin sheegayaa ayuu yidhi cali jayte mar uu ka hadlayey meel isku imaatin ah oo ku taala magaalada kambala ee dalka yuganda waxaan tegay mid ka mid a dhulka aan guddoomiyaha ka ahay oo weliba reerka igu dhow uu degan yahay ayuu sii raaciyey hadalkiisa cali jayte isagoo xusay wixii ka qabsaday gabadh yar oo ku barbaartay harka shareecada islaamka suurtagalna ay tahay inta ay nooleed inaysan arkin dad soomaaliyeed oo gaalada ka horeeya kuna hogaaminaya inay qabsadaan dhulka gabadhaasi ay ku nooshahay oo ay ku haysatay amni ay ku baratay diinteeda oo barax tiran waxyaabaha dhacdooyinka ugu yaabka badan oo ay soo maraan idiin sheegaya waxaan imid meel ka mid a dhulkii hadda anduqa ka ahay welibana yaa qoomayda hoose ay degan tahay gabar yar oo aan isleeyahay ma saddexiy toban jira ma labaiy toban jira qiyaasta baan adeer shaa naga yii telefoon yar inta la soo baxday bay hooyadeed wacday jaastir hooyo murtadiintii baa ile eh, shaah naga iibsee ma ka iibsan karaa
cali jeyta waxa ka sii yaabiyey ee harka u diiday ayaa ah in gabadha ay weliba ku dhiiratay xukunka diiniga ah ay ku tuurtay iyadoo wax cabsi ah aysan ku jirin bal ay xidhiir la samaysay waalidkeeda oo ku soo barbaariyey diinta islaamka ee suuban hadda way isla quman tahay ogow ayadu hadday isleedahay qof baad xumaynaysaa way naga yar fogaan leed moogtaani waa isla quman tahay macnaha waxa ay ku soo kortayaan noocaas canuga aan adeerka u ahay hadduu murtad igu yidhi oo hooyadii u u wacay inuu wax iga iibsado wax naga dhexeeya miyaa jira ayuu yidhi guddoomiyaha hiiraan isagoo su'aashaasi ka jawaabayey ayuu ka bixiyey jawaab aan aaminsan ahay inay ku dhihi lahayd gabadha yar ee aaminsan in cali jayte waxba kala dhaxayn oo ilaahay baan idinku dhaariya canugaan adeerku ahay hadduu murtid yeeliyo hooyadii wacaya inuu wax iga iibsado wax naga dhexeeya mayaa jira maxaa nagama dhexeeyaan ogow
muddo shan iyo toban sano ah ayaa shareecada islaamka lagu maamulayaa dhul baaxad leh oo ka tirsan soomaaliya dadka ayaa bartay diintooda iyagoo soo dhowaystay mujaahidiinta iskana fogeeyey oo ka baraa'a qaatay dabaqoodhiga duulaanka ina la'aanta ah ku soo qaaday wilaayaadka iyagoo aanan suuraysan karin waxa ay kala kulmi karaan bulshada muslimiinta ah oo u baneeyey goobaha ay qabsadeen warkaan dhegaystayaal la saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa degmada kurtun waarey ka furtay suuq lagu iibiyo qudaarta iyo hilibka kaasoo ay si aad ah u soo dhoweeyeen bulshada degmada warbixintaas waxaa soo jeedinaya mahad cubayd degmada kurtunwaarey ee gobolka shabeellaha hoose waxaa laga furay suuq lagu iibiyo khudaarta iyo hilibka waxaana hirgelisay wilaayada shabeellaha hoose suuqan ayaa waxaa aada u soo dhoweeyey dadka degmada iyaga oo sheegay inuu ku soo aaday xilligii loogu baahida badnaa munaasabadii lagu furayey suuqa ayaa waxaa ka hadlay odayaasha dhaqanka degmada iyo qaar ka mid ah bulshada ku ganacsata suuqa ugu horreyn odayaasha dhaqanka ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan waxqabadka maamulka islaamiga ah ka sameeyey degmada kurtunwaarey maanta waxaan u taagannahay degmada kurtunwaarey furitaan degmada laga dhisay kobaan kobaankii horey waa u furnaayey ilaakiin wuxuu ahaayey mid jaqafi ah walaayada qaar allaha siiya waxqabad weyn aad degmada ku geysatay wayna fara badan yihiin laakiin maanta waxaan joognaa dadweynaha degmada dhan ay ku wada imaadeen furitaanka degmada kontawaari kobaanka cusub waxaa ku xigay hadda oo hadda aynu maanta taagannahay kawaan weyn oo ay dad aad u tiro badan oo reer kurtunwaarey ihi ka faa'iidaysanayaan waxqabadkiisa iyo qolol loogu sameeyey qof walba u gooni ah khaanado uu wax ku rito sidoo kale waxaan waraysanay qaar ka mid ah ganacsatada suuqa oo iskugu jira ragga kanwaanleyda ah ee hilibka iibiya iyo haweenka khudaarta ka ganacsada haweenka khudaarta iibiya ayaan ugu horrayn waraysanay waxayna inoo sheegeen siday ugu faraxsan yihiin waxqabadka ay ka heleen maamulka islaamiga ah anoo maga magacayga ah saynab cali yuusuf oo joogo degmada kurtawaarey waxaan maxadnaqaynaa waaliga degmada joogo ajar ixsanaad allah ka sii wuuna caawiya degmada kurtawaarey waaliga joogo cadowgooda allah ka qabta mujaahidiinta kulli cadowga allah ka dulqaada waa u maxadnaqaynaa
bismillaah magacayda anigoo ku bilaabaya farxiyo bakaal yuusuf aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay maanta meeshaan nala soo fadhiisiiyey miisaskeennii anigoo ku nool degmada kutuwaarey maasha allah maanta aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay suuqa cusub waa nala furay suuq qurux badan awalkii hore aan ahayn suuq bushbush aan iskaaga jirnay haddana noola wanaajiyey miissuuqeenni magaaladeenni noola wanaajiyey aad iyo aad ayaan ugu soo dhowaynaynaa waxaan ugu mahad celinaynaa waaligeenna degmada sidoo kale ragga kanwaanleyda ah ayaa iyaguna sheegay in waagii hore ay degganaayeen meel gudaafad ah ama wasakh badan haatanna ay joogaan meel nadiif ah magacayga waa aadan aadan baadir walaayada islaamka aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala ugu mahad celinaynaa khaasatan haddana walaayada islaamka si nadaafad iyo si iimaan leh ayay nolol talisay maasha allah waa ku mahadsannahay walaalahayna waxaa uu ilaahay ugu baryaynaa inaa garab iyo gargaar iyo guul deg deg ilaahay inuu siiyey sidii si ka daran waa rajaynaynaa insha allah haddii ilaahay idin ani kawaalna ahay aread lo idaalay geel walaayad intay meeshaan noo furto waa ku maxsan tahay mahad kheyrle ilaahay ha ka siiyo annaka suuq la'aanna haysay suuqaa noo samaysay waa noo dadaashay ajarkaas ninkii mute oo sameeyey ajar allah ka siiyo wilaayada shabeellaha hoose ayaa dardargelinaysaa adeegyada bulshadu u baahan tahay ee muhiimka ah mahadsanid mahad warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka ayaad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa inaga intaa